kadib qaraxyo isdaba joog ah oo ka dhacay xaafadda islii kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa booliiska dalka kenya maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ka fuliyeen xaafadda islii howlgallo dad ku dhowaad kun ruux ah lagu xirxiray iyadoo dadka laga soo qabqabtay guryahooda iyo goobaha gaadiidka laga raaco ee xaafadda islii walow aan la ogeyn cidda saxda ah ee ka dambaysay weeraradan ayaa haatan qowmiyadda soomaalida ee ku dhaqan xaafadda islii u arkaan in raafkan lagu bartilmaameedsanayo soomaalida oo keliya iyadoo balayska kenya aanay haynin wax caddaymo ah oo ilaa haatan la xidhiirinayo qaraxan dadka soomaalida ee ku nool xaafadda islii tallaabadan ayaa waxa ay culays saartay siyaasiyiinta soomaalida ee ku jira baarlamaanka kenya kuwaasoo jawaab ka bixiyey falalkii ay balayska kenya kula kaceen soomaalida ku dhaqan dalkaasi aadan barre ducaale oo ka mid ah baarlamaanka dalka kenya ahna guddoomiyaha isbahaysiga aqlabiyadda ku leh dalkaasi ayaa soomaalida ku nool kenya u caddeeyey inaanay marti ama qaxooti ku ahayn dalka kenya balse ay dalka wax ka leeyihiin ani waxaan ka imaaday magaalada gaaris soomaali qabiilka ahayd ba anigu ay soo dooratay ani waxaan ahay xildhibaan oo soomaali oo idil xildhibaan u ah soomaaliga hadda midka soo dega ee boorka imaado oo fiisa loogu dhufto bisha uu waddankan joogo ani xildhibaan aan u ah waxaan idiin sheegayaa waddankan laaji kuma tihiin waddankan qaxooti kuma tihiin waddankan boqolkiiba toddobaatan dhulkiisa north eastern iyo meel kasta ininkaa iska leh tanzaniya soomaali ma laho laakiin etoobiya iyo jibuuti iyo soomaaliya iyo kenya annakaa iska leh ku-xigeenka afhayeenka baarlamaankii hore ee kenya faarax macalin ayaa sheegay soomaalidoo keliya inay tahay qowmiyadda la beegsado marka ay falal argixiso dhacaan oona laga yaabo in dadka ka dambeeyey falalkaasi ay ahaayeen bulshooyinka kale ee ku dhaqan kenya waxaa la yaab kale hadda oo runtii oo qariibka oo annagana aad iyo aad noo dhibayso waxa weeyaan falalka dhaca badana ma laha weji soomaaliyeed suuradda soomaalida ma laha wax allaale wixii dhacay intii horreysay in badan meeshay u badnaayeen waxay ahayd dad kenyaana oo qabaa'ilka kale oo kala duwan oo kenya oo ay kamid yihiin kukiya jalwa maxay ahayd ababiya qolo kastaba qolya reexeedeeda iyagana maarata dadka kenyaanka ay kamid yihiin mar qurax oo dadkaasito dad kamida ah marka dunuubta ceenkaas oo kale iyaga loo bartilmaamaysta qof kamida inuu sameeyey fal khaas ah oo loogu laabo qaadayo qabaa'ilka ay ka dhasheen weli ma dhicin waddanka gudihiisa faarax macalin ayaa waxa uu intaasi ku daray in qaraxii ka dhacay islii ee dhaliyey in soomaali badan la xirxiro aanan caddayn loo haynin kuwii ka dambeeyey inay ahaayeen soomaali iyo in kale iyadoo siduu faarax sheegayo goobjoogayaal ay sheegeen in kuwa qaraxa geystay laga yaabo inay ahaayeen dad aan soomaali ahayn nimankii soo galay meesha oo maaragtay dhambada ku tuureen hobeelkii mise meesha kafikiriadii xataa weji soomaali bay lahaayeen ma jirto bilcagsi ninka meesha lahaa waxaa laga soo wariyey inuu yidhi labada qof oo ii soo gashay oo waxaan qaraxa iyagana sameeyeen soomaali mayn ahayn marka waxa ummadda soomaalida loogu tallaabo loogu kacay oo loo boobay oo hantidoodii iyo maaragtay xorriyadoodii iyo wixii oo dhanba dhaawac weyn loogu geystay waa arrin runtii maaragtay aad u gafsan oo u garab raacsan oo kasoo horjeeda dastuurka iyo wax allaale wixii xalaal oo fikrad oo maaragtay waktigan hadda aan joogin adduunka ka jirto shukran xuseen guure oo ah xildhibaan laga soo doorto ismaamulka gaarisa ayaa sheegtay in islii ay tahay hoyga soomaalida ku nool kenya waxayna sheegtay in dowladda kenya ay ku qaldan tahay inay bartilmaameedsato soomaalida kenya isliina de waa meesha annagoo dhan bo aan tegno oo qur-aanka loo tegi wax kasta loo tego adeeg hadday noqoto layska xaawiye iyay ahayd marka tillaabooyinka hadda la qaada mise dawladda qaade tillaabooyin aada u qaldan bay ahaayeen dawladda kenya kuma xadgudbi karto siba siday tahabo muslimiinta dadka soomaalida iyo wixii ajinabi annaga nagu hoos noolba kuma xadgudbi karaan kumana xadgudbi karaan annagaana u taagan annaga markii nala dhameeya unbaa iyaga loo tegay hadday xadgudub imaato mudane aadan barre ducaale ayaa waxa uu sheegay in siyaasi walba oo kenyaan ah aanay ogolaan doonin in lagu xadgudbo dadkooda taasoo uu sheegay in madaxda soomaalida ay iyagana ogolaani doonin in dadkooda lagu xadgudbo waddanka nin kastaana qolaa soo doorate qoladii soo dooratay uu ka dhashana in la dulmo ma ogolaanayo madaxweynaha waddankan qowskiisa in la dulmo ma ogolaanayo madaxweyne ku-xigeenka qowskiisa in la dulmo ma ogolaanayo aadan barrana qowskiisa in la dulmo ma ogolaanayo aadan sheekh xasan oo wax ka qora kana faallooda arrimaha soomaalida kenya ayaa aaminsan in hadallada kulul ee siyaasiyiinta soomaalida ee kenya aanay la soconin ficilkii loo baahnaa wixii soo dhici jiray aan soo arki jirnay aan dib u fiirino dadka siyaasiyiintan soo doorana gobolkeena laga soo doorto marar badan oo horey hadleen oo dhibaatooyin noocan oo kale ay ka hadleen wax badanna ma qabsoomin inta hore ma labada maalmood oo hore dadka kacsan yihiin iyo dadka dhagahoodu waxay rabaan bay ku hadli jireen taana waa taariikh aadan waxaa kaloo uu qabaa in dhibaatooyinkii horey u soo gaaray soomaalida reer kenya oo ay ugu dambeysay gubiddii suuqa gaarisa aanay helin cadaaladii loo baahnaa oo ay siyaasiyiintu gobolku ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii ay sameeyeen waxaan umalaynaya two thousand twelvekii dhawaa akhirkiisii waad ogeyd wixii gaaris ka dhacay inay militariga ku gadoodeen magaaladii muxuu ahaa suuqna lagu gubay oo dad badan maciishadoodii ay ku baabaaday wasiirka gaashaandhig ee militarigaas ka amar qaataan siyaasi gobolka u dhashay bu ahaa hadallada maanta lagu hadlayo ee siyaasiyiinta soomaalida ay ku hadlayaan hadalla lamid oo ku hadlay maalinkaas intooda kalena ay ku wada hadleen oo ah dadkii falalkan ka dambeeyay waa lala xisaabtami doonaa ilaa haddana kama warhayo wax xisaaba dhacday xildhibaanad shukran ayaa waxaa kaloo ay aaminsan tahay in dadka soomaalida ee ku nool xaafadda islii uu xil ka saaran yahay inay soo sheegaan dadka laga yaabo inay dhibaataynayaan bulshada guud taasoo ay ku tilmaantay inay tahay sida ugu muhiimsan ee layskaga fogeyn karo waxa ay ugu yeertay dadka ceebeynayo diinta islaamka xanuunka hadda aad ani ii taabanayo waxaa waaye dadkaas meesha waa meeshii xoolaheeni dadkeeni yaaleen aniga waxaan dhihi lahaa dadka walaalahay ah inay soo sheegaan wixii dhib ku hayo jiiraankooda ay ogaadaan qofkuu yahay soo agdegay waxa dhib ka hoteelada in laiska fiiriyo dadka soo ay ka kireenayaan wax kasta inay ogaadaan si xoolahooda nagu badbaado caruurtooda u badbaado diinteena hataa aan u badbaadino lugta lagu laabanayo oo waxaan waxba ka dhigeynin misena waxbana ka ogeen waxan si kastaba ha ahaatee soomaalida kenya ayaa haatan sugayo in xal loo helo ciqaabtan guud ee ay kala kulmaan ciidamada kenya mar walba uu dhaco qarax aan hayb loo haynin waxaase taasi u dheer bal in siyaasiyiinta soomaalida ee kenya ay ka dhaadhicin doonaan dowladda kenya in soomaalida oo dhan aanay ahayn dad wax qarxiya balse ay raadiyaan kuwa ka dambeeyey qaraxyadii ka dhacay xaafadda islii iyo meelaha kale ay soomaalidu degto